إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta alfurqaan in ka badan toban askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku waxyeeloobay qarax maanta ka dhacay duleedka magaalada muqdisho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa digniin culus u dirtay shirkadaha iyo bangiyada ay ku eedeysay khaa'iniin ka qayb qaadanaya fududeynta dhaca hantida ummadda soomaaliyeed xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqday in muddo hal toddobaad ah hantidooda ugala baxaan bangiyada iyo shirkadaha ay ku tilmaantay kuwa mujrimiin ah oo ammaanada bulshadu u dhiibtay u beelihinaya cadowgooda madaxweynaha dowladda federaalka ayaa mar kale sheegay in koobka shaaha ah iyo galaaska biyaha ay canshuur ka qaadayaan arrintan oo ah dhaqan laga yaqaano waddamada reer galbeedka ciidamada dowladda federaalk ayaa degmada kaxda ee magaalada muqdisho ku dilay wiil dhallinyaro ah waxaa muqdisho ka dhacay weerar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaarijiyeen askar ka tirsan dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalo kala duwan ka fuliyey saldhigyo ay ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin gobollada shabeellaha hoose baay iyo wajeer waxaa isa soo taraya dadka ka cabanaya dhulboobka ee ku dhaqan magaalada hargeysa ee xarunta maamulka la baxay somalilan موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan in ka badan toban askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku waxyeeloobay qarax maanta ka dhacay duleedka magaalada muqdisho waxaa maanta qarax lagula beegsaday deegaanka tareydisha ee dhaca waddada xiriirisa muqdisho afgooye ciidamo ka tirsan dowladda federaalka qaraxa ayaa dhaliyey waxyeelo kala duwan askarta gaariga la qarxiyey saarnaa ayaa noqday dhimasho dhaawac inta la xaqiijiyey waxaa qaraxa lagu dilay shan askari halka ay ku dhaawacmeen lix askari oo kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxa dhaliyey khasaaraha kala duwan sida ay baahisay idaacadda al andalus muqdisho iyo nawaaxigeeda waxaa maalmahan kusii xoogeysanayey howlgallada ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta shabaab ee ka dhanka ah askarta dowladda federaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa digniin culus u dirtay shirkado iyo bangiyo ay ku eedeysay khaa'iniin ka qayb qaadanaya fududeynta dhaca hantida ummadda soomaaliyeed warkaasi iyo war kale oo ku aadan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo shacabka soomaaliyeed ugu baaqday inay hal toddobaad hantidooda kala baxaan bangiyada iyo shirkadaha waxaa soo jeedinaya salmaan axmed afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raagi sheekh cali dheere ayaa maanta axada qabtay shir jaraa'id kaasoo xambaarsan digniin lagu jeediyey lahjad adag oo lagula hadlay bangiyada iyo shirkadaha dhanka kalena lagula saftay bulshada iyo ganacsatada toddobaadyadii lasoo dhaafay sida aadka uga qiila dhaaminayay canshuurta xaddhaafka ah ee ay dowladda federaalka kusoo rogtay shirkan jaraa'id oo ciwaan looga dhigay digniin ku socota shirkadaha bankiyada iyo shakhsiyaadka ku lugta leh boobka hantida shacabka muslimka ee soomaaliyeed ayuu afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu horeyn ku caddeeyey inay si dhow ula socdaan dad uu ugu horeeyo xasan sheekh iyo dhinacyo kale kuwaasuu ku heshiiyey burcadnimo cusub oo lagu dhacayo hantida ummadda soomaaliyeed sidaasi la mid ahna ay ka warhayaan shirkado iyo bankiyo ammaanadii ay bulshada u dhiibatay u wareejiyey cadowgooda waxaan xoogteeda iyo xaqiiqidooda haynaa mujrimiinta uu xasan gurguurte ugu horeeyo ee ku heshiiyey burcadnimada cusub ee lagu boobayo dhaqaalaha shacabka muqdisho waxaan ognahay shirkadaha iyo bangiyada khaa'imiinta ah ee ay dadka muslimiinta ah ku aamineen hantidooda kadibna xogihii ay hayeen la wadaagay gaalada iyo murtadiinta haddana saami ku leh lacagta boqolkiiba shanta lagu sheegay ee xoogga looga qaadanayo shacabka muslimiinta ah ee nolol maalmeedkooda la daalaadhacaya waxaan xogteeda haynaa tallaabada ku xigta ee ay soo wadaan taas oo boqolkiiba boqol ka halis badan waxa ay maanta ku kacayaan waxaan la soconnaa go'aanada ka soo baxaya waxaa loogu yeero wasaaradda maaliyadda ee kooxda ridada ee laga soo meersaday waxaa loogu yeero i m f iyo world bankiga iyo hadamada halista ah ee ay hayadaha reer galbeedka ee dhigimiiratada ah ku sii wadaan dhaqaalaha dalka waxaan la soconaa cadaasyada xooggan ee kooxda riddada lagu saaray inay keento dhaqaale lagu sii socodsiiyo duulaanka saliibiga ah ee lagu hayo dalkan sheekh cali dheere ayaa xusay waxaa dhacaya xilligan iyo dhibaatooyinka ay ka cabanayaan shacabka iyo ganacsatada inay yihiin in yar oo ka mid ah gardaamooyinkii ay horay uga digeen waxa soo socdana ay boqolkiiba boqol ka daran yihiin haddii aan laga hortegin sidaasi darteed wuxuu diray sheekh cali dheere digniino kala duwan oo ku socda bulshada shirkadaha iyo bankiyada dowladda federaalka kula heshiiyey inay wax uga jaraan hantida dadka ay u hayaan waxaa waajib sharci ah nagu ah difaaca hantida dadka muslimiinta ah kana hortagno mooriyaanta macaash doonka ah ee isu soo bahaystay boobka dhaqaalaha shacabka soomaaliyeed waxaa xaaraana oo aan sinnaba ku bannaanayn lana aqbalaynin marnaba tallaabada uu qaaday murtad gurguurte iyo xulufadiisa mujrimiinta ah waxaan digniin kama dambaysa siinaynaa shirkadaha bangiyada iyo shakhsiyaadka ku lugta leh boobka ka dhanka ah xoolaha dadka muslimiinta ah ee xoogga looga qaadanayo waxaan u sheegaynaa inay faraha kala baxaan qorshayaasha gurracan ee ummadda u horseedaya fakriga iyo saboolnimada shirkadaha bunuugta iyo shakhsi walba ee ku lug leh boobka dhaqaalaha shacabka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ee u hoggaansami waaya digniinta waxaan ka qaadi doonnaa tallaabo waafaqsan shareecada islaamka in shaa allahu tacaala intaasi kadib wuxuu bulshada soomaaliyeed u diray digniin ah inay hantidooda ugala baxaan shirkadahaas iyo bengiyadaas muddo hal toddobaad ah waxaan shacabka soomaaliyeed ku wargelinaynaa inay muddo hal usbuuc ah oo ka bilaabanaysa berri oo ay taariikhdu tahay labaiyo labaatanka safar kun afar boqol afartan iyo lix oo ku beegan lix iyo labaatanka agosto laba kun afar iyo labaatan hantidooda kagala baxaan bangiyada iyo shirkadaha fududaynaya boobka lagu biliqaysanayo hantida bulshada waxaan dadweynaha u sheegaynaa in haddii ay muddadaas ugala bixi waayaan hantidooda ay iyagu qaadayaan mas-uuliyadda wixii ka yimaada arrintaa iyada ah ugu dambayntii wuxuu sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab khiyaar geliyey shirkadaha iyo bangiyada wuxuuna yidhi ugu dambayntii waxaan dhammaan bangiyada shirkadaha iyo xarumaha ganacsi ee gaarka loo leeyahay u sheegaynaa inuu khiyaarku gacantooda ku jiro waxa u furanna ay tahay oo keliya inay kala doortaan inay madax bannaanidooda dhowraan ilaaliyaan ballantii ay ka qaadeen bulshada ee ahayd inay maalkooda u xifdinayaan xogahooda u ilaalinayaan ammaanada loo dhiibtayna soo celinayaan xilligii looga baahdo ama inay la saftaan nidaamka riddada ah oo ay ka qayb qaataan boobka lagu hayo hantida shacabka kadibna u diyaargaroobaan ciqaabta ay ka helaan xukunka shareecada islaamka sheekh cali maxamuud raagi sheekh cali dheere ayaa hoosta ka xariiqay in shacabka soomaaliyeed ee muslimiinta ah aysan marnaba aqbali doonin siyaasad weliba u adeegaysa cadowgooda una horseedaysa saboolnimo iyo faqri shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah ma aqbali doonaan siyaasad walba oo u adeegaysa cadowga u horseedaysa saboolnimo iyo fakri shacabkeennu marna uma hoggaansami doonaan mujrimiinta doonaysa inay cayrteeyaan hantidoodana ka taajiraan qof walba oo muslim ah ee isagoo maalkiisa difaacanaya la dilo waa shahiid in shaa allahu tacaala walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin shirkan jaraa'id ee ay baahisay alkataa'ib alikhbaariya ayaa ku soo aadaya iyadoo madaxweynaha dowladda federaalka uu habeenkii xalay shaaca ka qaaday inay lacag ka qaadayaan qof kasta oo soomaali ah xitaa kan koobka shaaha cabaya waxaana warka xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ku soo beegmayaa iyadoo ay xaaladdu meel xun ka marayso bulshada iyo ganacsatada muqdisho sidaba ka muuqatay wararkii ay soo saarayeen iyo banaanbaxyadii ay caasimadda ka dhigayeen madaxweynaha dowladda federaalk ayaa mar kale sheegay in koobka shaaha ah iyo galaaska biyaha ay canshuur ka qaadayaan arrintan oo ah dhaqan laga yaqaano waddamada reer galbeedka zakariya cumar ayaa warkaasi faahfaahinaya xilli ay hiisa soo tarayso oo cabashada ay shacabka magaalada muqdisho ka muujinayaan canshuurahan cusub ee dowladda federaalka ay kuu soo rogtay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa wuxuu madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud kulan habeenkii xalay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta dowladda federaalka wuxuu tilmaamay in canshuurahan cusub ay ku soo rogeen bulshada magaalada muqdisho ay ka doonayaan koobka shaaxa iyo dhalada biyaha islamarkaana ay waajib ku noqonayso qof weliba oo ka ganacsada cabitaanka iyo shaaxa arrintaas oo caddaynaysa sida madaxweynaha dowladda federaalka ay uga go-an tahay sidii uu u boobi lahaa hantida ummadda cashuurtan hadda aan isku haysanaa waa cashuur ku waajibta koobkaas shaaha ah iyo dhaladaas biyaha ah dukaanku hadduu inta baxo warshadda biyaha inta tago oo laba baabuur oo biyaha ka soo rarto oo jumlo ah oo lacagteena u tuuro ugu tuuro muxuu ahaaye barnaamijka hadda merjantiga la yidhaaha shaqaynayahay cashuur lagama rabo markuu dukaankiisa keena dhaladii biyaha uu gaday oo qofkii isticmaalayay uu ka gaday meeshaas waaye qofkaas biyaha gatay cashuurta saaran tahay shacabka ku nool magaalada caasimadda ee muqdisho oo kol horeba dhibanayaal u ahaa dhibaatooyinka ay ku hayaan askarta iyo saraakiisha dowladda federaalka ayaa hadda waxaa dhibaatadii ay ku sugnaayeen ugu darsantay canshuurahan cusub ee dowladda federaalka ay ku soo rogtay bulshada ku nool magaalada muqdisho canshuurtaas oo laga qaadayo qof weliba oo ku nool magaalada muqdisho waxayna arrintan qayb ka noqonaysaa dhibaatooyinkii maalinlaha ahaa ee dowladda federaalka ay ku haysay bulshada gobolka banaadir iyadoona walaac xooggan uu soo wajahayay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho ciidamada dowladda federaalk ayaa degmada kaxda ee magaalada muqdisho ku dilay wiil dhallinyaro ah cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya wararka aan ka helayno magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa ku waramaya in askar ka tirsan dowladda federaalk ay degmada kaxda ee gobolka banaadir ku dileen wiil dhallinyaro ah sida wararku ay sheegayaan wiilka dhallinyarada ah ayaa watay moobeel isagoona markii la dilayay taagnaa gurigooda agtiisa waxayna askartan ka tirsan dowladda federaalka kusoo leexdeen wiilka iyagoona doonayay inay ka qaataan moobeelkiisa taas oo ugu dambeyn sababtay inay nafta dhaafiyaan wiilka dhallinyarada ah moobeelkiisana ka qaataan sidaba looga bartay askarta dowladda federaalk oo markii ay dil geystaan isaga baxsada goobta iyagoona aanan jirin cid la xisaabtamaysa oo kula xisaabtamaysa dilalka loo geysanayo bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho muddooyinkii dambe ayaa waxaa magaalada muqdisho kusoo badanayay dilalka ay geysanayaan askarta dowladda federaalka dhowaan ayay ahayd markii askari ka tirsan dowladda federaalka uu saddex kun shilin soomaali ah u dilay qof shacab ah mahadsanid cabdalla waxaa muqdisho ka dhacay weerar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaarjiyeen askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cali aadan howlgal qorshaysan ayaa xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ka fuliyeen xaafadda raadeelka ee degmada dayneel magaalada muqdisho kaas oo lagu beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka howlgalkan oo ahaa mid qorshaysan ayaa waxay ku dileen mujaahidiinta laba askari oo ka tirsan waxaa loogu yeero nabad sugidda kuwaas oo xaafadda raadeelka ee degmada daynela ee magaalada muqdisho ku dhibaateyn jiray dadka shacabka ah labadan askari ee la dilay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray yuusuf nuur cabdulaahi mursal iyo yuusuf maxamed xuseen goobta dilka uu ka dhacay ayaa waxaa goor dambe yimid ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo goobta ka qaaday meydka saaxiibkood ee la toogtay ma aha markii ugu horreysay ee ciidamada xarakada mujaahidiinta ee ka howlgala magaalada muqdisho ay toogtaan askar ka tirsan laamaha kala duwan ee ciidamada dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan ka fuliyey saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose baay iyo wajeer warkaasi zakariye cumar ayaa ka waramaya howlgalladan oo ahaa kuwo qorshaysan islamarkaana ay fuliyeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay ka kala dhaceen gobolada baay shabeellaha hoose iyo deegaanada ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya haddii aynu ku horeyno gobolka shabeellaha hoose ciidamo ka tirsan kuwa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay saaka aroortii hore weerar qorshaysan ku qaadeen xerada ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka arbacow oo ka tirsan ceelasha biyaha ee dhaca duleedka magaalada muqdisho dhawaqa rasaasta iyo madaafiicda laisku adeegsanayay weerarkan ayaa waxaa laga maqlayay gudaha deegaanka ceelasha biyaha iyo nawaaxigiisa sidoo kale gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa habeenkii xalay ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen xere afaraad oo ka tirsan degmada qansax dheere ee gobolka baay weerarkan oo muddo socday ayaa waxaa la rumaysan yahay inuu khasaare ka soo gaaray ciidamada lagu weeraray saldhigga degmada qansax dheere ee gobolka baay walow aanan helin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkan dhanka gobolka wajeer oo ka mid ah dhulka ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya waxa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala deegaanadaasi weerar ku qaadeen saldhiga ciidamada kenya ay ku lahaayeen deegaanka konton ee hoostaga degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer oo ka mid ah dhulka hoos yimaada gumaysiga dowladda kenya howlgalladan qorshaysan ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay qayb ka noqonayaan weerarada joogtada ah ay fulinayaan kuwaas oo lagu beegsanayo ciidamada shisheeyaha kala duwan ee duulaanka ku soo qaaday dalka iyo kuwa soomaalida ee caratuurka u ah shisheeyahaasi duulaanka ku soo qaaday dalka iyadoona marba marka ka dambaysa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii laba jibaarayaan weerarada ka dhanka ciidamada shisheeyaha iyo kaaliyaashooda soomaalida waxaa isa soo taraya dadka kacabanaya dhulboobka ee ku dhaqan magaalada hargeysa ee xarunta maamulka la baxay somalilan faahfaahinta warkaasi mubaarak cumar ayaa inoo haya waxaa isa soo taraya dadka ka cabanaya dhulboobka ee ku dhaqan magaalada hargeysa xarunta maamulka la baxay somalilan bulshadan ayaa ka cabanaya maamulka la magac baxay somalilan kaas oo dhulboob xogan ku haya bulshada qaar ka mid ah bulshada degan xaafad ka tirsan magaalada hargeysa ayaa waxa ay sheegay in uu dhulboob ku hayo muuse biixi iyagoona sheegay in ciidamo loo adeegsaday islamarkaana laga boobay dhulkooda bulshadan waxay ku hanjabeen in afar labaatan sac haddii wax looga qaban waayo cabashadooda ay isdifaaci doonaan wixii dhaca mas-uuliyaddeedan uu yeelanayo muuse biixi waa sida ay sheegeen bulshada waa tan haweeney ka mid ah dadka degan xaafadda waxaan ka codsanaynaa dowladda inay ciidankeeda naga kaxaysato ciidanka looma samaysan in beeraha lagu dhaco dadka maatadaa lagu boobo madaxweyneyntaad qaran baan difaacayaa leedahay gudaheennay ka bilaabmaysaa haddaad naga qabsan weydo reerkaaga dibna isu baryi mayno xaqiiqadana waynu istaabsiin waxaanu afaraa sac gudahood baan madaxweyne kaaga warsugaynaa haddii wixii intaa ka dambeeya wixii ka dhaca adiga iyo reerkaaga ayaa mas-uul ka noqon doona maamulka la magac baxay somalilan ayaa caadaystay boobka shacabka ku dhaqan magaalada hargeysa isagoona qoysas fara badan ka barkiciyey guryahooda warkii alfurqaanna waa naga intaa